barnaamijka nabadeynta soomaaliya ee ka furamay magaalada xudur iyo weliba diirada laka saara doone nibada dhalinyarada soomaaliyeed doorka bulshada kaas oo lanqobaday maamulka gobolka kan degmada iyo qaybo shalduban ee bulshada antii kulamada dareeraan waliba laisku waraysada doone dhibaatooyinka lahamari han hada teegan iyo sadilanku baxa karo iyo oo wadooyin nibadee langmarow ankoreyntii ujeedka la kuliyey barnaamijka nabadeynta soomaaliya waliba faahfaahin kubiyey wasiirka wasaaradda cadaalada iyo garsoorka koonfur galbeed cabdiqaadir yuusuf wuse oo bogaaday maamulka iyo shacabka degmada xudur in yosefaylan ku qayb qaadan nabadeynta soomaaliya reer xudur idinkan waxaa nasiib u yeelatay in mashruuca qaybtiis degmooyis labaa laga furay inaad tahay xudur idinkeenu sidoo kale inaad ka faa'iidaysataan wixii baahidii aa qabtaan oo maaragtay amni cadaalad tarmisaan inaad markaasi markii bulshada isku keenno oo qof walba ra'yigiisu xur uu yahay qof ashurku admaayo ma jirto ra'yigiisu xur uu yahay wuu ka hadli karaa markaas kadib adigan xog aruurtii way samaynaan marka ruuxdu waxaan ka runtii haddaan usoo laabto waxyar gaaban oo degmada xudur runtii gadoomiyaha qeeralaasi waxaan mar walba waxaan ka fiirsan jiray qaybta miidiya asagoo mar walba oo maaragtay bulshadiisii waxqabadka bulshada maxaan ku ihahdaa golaha deegaanka ayagoo dhahayaan waxaa soo har sanadkan lacag intaas ah waxaan ugu deeqnay maamulka degmada oo dhahayo na ku dhisanaynaa runtii degmada qeybaheeda bulsha horumarinta runtii aada ugu mahadsan yahay oo gudoomiya in lagu ammaano mudan runtii degmo oo go-oonkan ku jirto oo wax aan soo gelayn leh haddana inay ayaga iskaashtaan gacmooda isqabsadaan oo wax samaystaan waa degmo maasha allah oo inuu dagada mudan waa runtii gadoomiya cala sheegay waa gadoom degmadan waa degmada keliya indhaha lagu haayo sababtoo ah ayadoon wax soo gelayn ayadoon resourceka lahayn oo haddana isku tashanayo laami dhisanayo oo golaha deegaanka dhahayo lacag sanadkan waxaa noo soo hortay intaas ah waxaan ku qabsanaynaan intaana walayna aysan jirin kan diyaaradda haysto kan badda haysto kan bariga haysto inuusan inuu dhaho kunkan doonaa noo soo hayo waxaasmaasana jirin dhanka kale wasiirka wasaaradda amniga cabdiqaadir maxamed ee dowlad goboleedka koonfur galbeed oo kulanka ku hadlay iyo sheegay in shacabka koonfur galbeed dowladnimada soomaaliya kaalin faydlah iyo ku qaadeen gaar ahaan dadka reer bokool gobolka bokoolka dheeraley ciidanka igu horreeyey ooa xasuustaan dowladii ku-heengaarka hayd markaba dowlaha deji ciidankii igu horreeyey ciidanna nagada gobolkana la hubooay ciidan puntland huboo yahay dadkii dabadana xasuusina male oo markaasay dowladda bal in dowladdii daafin iyo dowladdii deji lagu tari kale ciidankii yar oo soomaali ah waatigaas la haysatay gobolka gobolka qawaayo umaday dowladnimada hadda la haysto oo soomaali haysatoona heerku ilaa iyo heerkaas muqdisho lagu geysiyo madaxtooyadii lagu dejiyo ilaa sida dowladood afar dowladood iska bedela dadka reer buqraan i dadka reer baay i dadka reer shabeellada hoose hormuud iyo lahaay walbadan marka oo la duulo jaray waqtidaas walbadan waxaan sheegaw horta ayagu balan si aysanka mashquulan aysan mashquuline dowladda federaalka dowladdii kuna dhisnay kuna lahayni unuulala noolama leh waxyaabo oo in la xasuusado umbaa maraka gaara dowladdan ku-meelgaarka haytay markii laha ka dhisay kenya wali habintay jooha jooha dowladda ka shaqeey waayo muqdisho oo caasimadii hay ka shaqeey waayo gobol kaloo soomaaliya oo yay ka shaqeyta wal waayo laakiin gobolka ka shaqeytay laakaba waayo baydhow caasimada teega ka shaqeeyta maada caasimadnayna marka waliba waayasana dowladda federaalka dadka heerkan hageysayay aalkii federaalka ee reer koonfur galbeedu lambadan oo odayaashan ummadda ogin sidoo kale iskutashiga gaadisiinta is-haysadooga hoolooda horumarinta leh hadda boqool ku socdo is isagu wanaagsan u socdaan lagnihi janna